halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka f m-ka ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeennimo sabtiya oo shan ay tahay bisha julaay sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadayadana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah qarax baabuur oo maanta ka dhacay meel u dhow baarlamaanka soomaaliya xilli ay gudaha baarlamaanka shirka shir ku lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabduuli sheekh axmed oo maanta sheegay in dowladdu aysan awood weyn iyana u lahayn ay ka adkaato al-shabaab balse ay meesha ka maqan tahay buu yidhi ra-isul wasaaraha uu sheegay in dowladdu ay awood u leedahay in al-shabaab ka adkaato laakiin meesha ay ka maqan tahay qaabkii ay arrintaasi u furi lahayd
awood baan u leenahay inaan iska dhicinno innagoo hub haysanna oo saraakiil haysanna oo ciidan haysanna oo xukuumad haysanna nimankaas dhagarqabayaasha ah dalkeenna kamaanaan tirtiri waayn laakiin waxaan leeyahay qaabkii baa naga maan qaabkiina waa inaan helnaa oo degdeg u helnaa
waxaad kaloo maqli doontaan isla khudbaddaasi ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay wuxuu ugu yeeray toddobaadka kacdoonka dadweynaha si dagaal loola galo ururka al-shabaab barnaamijyadii martida mikrofonka cawayska washington iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay kadib qarax baabuur markii uu ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka soomaaliya booliiska ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhacay meel u dhow albaabka aqalka baarlamaanka kadib markii ilaaladu ay rasaas ku fureen baabuurkaasi kana hor istaageen inuu gaaro bartilmaameedkiisii dadka dhintay waxaa ku jiray qaar ka mida ilaaladii xarunta baarlamaanka iyo laba caruura oo ka mid ahaa barakacayaasha degan xarunta sayidka ee ku dhow baarlamaanka ururka al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay fuliyeen dhinaca kalena maanta waxaa magaalada muqdisho lagu dilay laba askari oo ka mid ahaa ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo ka howlgelayay degmada waaberi gaar ahaana afisyoone oo ku dhow iskuul bulisiyo kadib markii ay rasaas ku fureen dabley ku socotay baabuur yar sidoo kalena waxaa degmada wadajir lagu dilay qof kale oo ka mid ahaa dadkii ku shaqaysanayay ama dadka ku shaqaysta gawaarida tagaasida
madaxweynaha yukrain betro boroshenko ayaa amray ciidamada dalkaasi inay ka taagaan calanka yukrain magaalada la yidhaahdo zulofaniski ee ku taalla bariga yukrain kadib markii magaalada ay qabsadeen ciidamada dowladda barta uu internetka ku leeyahay madaxweynaha ayuu ku sheegay maanta oo sabti ah in goobihii ay ku xooganayeen kooxaha gunugosadoonka ah ee taageersan ruushka oo ay qabsadeen bishii abriil hadda ay gacanta dowladda ku jiraan kadib markii sida uu sheegay fallaagadu ay ka carareen weerar xoogan oo ay ciidamadu ku ekeeyeen halkaasi ma jirto cid madax bannaan oo weli xaqiijisay sheegashada dowladda dhinaca kale hogaamiyaasha fallaagada goonogoosadoonka ah iyo madaxda ruushka ayaan weli wax jawaaba ka bixin codsi uga yimid master boroshenko oo uu ku doonayo in uu wareeg cusub oo wadahadallo ah la galo jabhadda kasoo horjeeda isku dhacyo u dhexeeya booliiska israa'il iyo falastiiniyiin dibadbax dhigayay ayaa waxa uu ka dhacay maanta bariga magaalada jerusalem iyo magaalooyin kale kadib dilkii wiil falastiini ahaa waxaana halkaasi weli ka taagan xaalad deganaansho la-aan dibadbaxayaasha falastiiniyiinta ayaa waxa ay ku tuurayeen dhagaxyo booliiska israa'il waxa ayna booliisku dib ugu jawaabeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyinka gacanta laga tuuro ee dadka argagaxgelisa booliiska israa'il ee deegaanka jerusalem ayaa waxa ay kordhiyeen amniga cabsida laga qabo dibadbaxyo hor leh oo dhaca aawood kadib dilkii maxamed abuukhudayr meydka wiilkan yar ayaa waxaa lagu aasay khabuuraha khubuuraha waa shafad ee ku yaala deegaankaasi waxaana meydkiisa la helay kadib markii laga dhexelay dhulka baadiyaha ee ku yaala jerusalem arbacadii
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ugu yaraan lix qof ayaa dhimatay kadib markii qarax baabuur uu ka dhacay meel u dhow xarunta baarlamaanka soomaaliya booliiska ayaa sheegaya in qaraxu ka dhacay meel u dhow albaabka aqalka baarlamaanka kadib markii ilaaladu ay rasaas ku furtay baabuurkaasi kana hor istaageen sidaa daraadii booliiska soomaaliya ayaa sheegay in baabuurka uu ku qarxay aagaarka taaladii sayid maxamed cabdulle oo u dhow albaabka xarunta baarlamaanka waxayna boolisku sheegeen in ilaalada xarunta baarlamaanku ay ka hortageen qof oo ay fashiliyeen in baabuurkaasi uu ku qarxo meeshii uu u socday oo ahayd xarunta baarlamaanka qaraxan oo ay sheegteen inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab ayaa waxa uu dhaliyey dhimasho iyo dhaawac warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyootay oo afar ka mid ahi ay yihiin askarta dowladda halka toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu isku miidaamiyey afaafka hore golaha baarlamanka ee soomaaliya xildhibaan cabdi barre yuusuf oo xilliga qaraxu dhacayay ku sugnaa xarunta baarlamanka ayaa v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen baarlamaanka oo fadhigiisii caadiga ah wata laakiin weli aan la furin oo baarlamaankii soo gelgelaya riddii hore oo sayidka oo baarlamaanka uga soo geli jireen baa waxaa ka dhacay qarax kii maalintooda aada u duryaan weyn daaqadihii baarlamaankuna waa burbureen markaas kabacdi banaanka haddii loo soo baxay waxay xasaas badan aad u badan baa dhacday adigoo marka oon gaarigaa kaliyaha khasaare geystay oo sida hadda meesha anigu aan ogahay in askariga irida fadhiya waa dhintay dhowr shan mise afar askarina waa la qaado dhaawaca meesha askarigaan ku dhimanayana askar badan oo fadhiyay hal hadda wax ma gaarin hadda halkan waxaa barabsan oo yaalla kii ismaydaamyada oo gaariga waday oo qaarkii hore iyo qaarkii dambe ay go-een baa hadda halkaa yaalla meeshana waxaa soo gaaray ciidamo aada u fara badan gaariguna wuxuu ka yimid gaari nooco cadba oo dhinaca sayidku ka dhinaca wuxuu ka yimid dalka askar askartii sayidka joogta wuxuu ku soo dhaafay waa la xabadeeyey iyaga mandada wuxuu ahaa birta inuu ku dhufto rabo birta oo uu ku dhufto oo ridda meesha baarlamaanka kasoo galo askartii halkaa fadhiya baa rasaas aada u fara badan ku riday meel u jirta muxuu ahaa birta iyo askarta meeshii fadhiyeen meel u jirta adigu afar tilaabo
dhanka kale afhayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalka gaashaanla dhexe qaasim axmed rooble oo shir jaraa'id u qabtay saxaafadda ayaa sheegay inay ka hortageen weerar lagu soo qaaday xarunta baarlamanka nimankii nabaddiidkahabaa waxay soo weerareen golaha shacabka weerarkaas foojignaanta aadka ah oo ciidanka booliiska awgeed ilaahay wuxuu haleeshiiyey gaarigii inay arkaan gartaan ayna ka hortagaan waxay uga hortageen intuusan soo gaarin eriyada xabad bay la dhaceen xabaddii markii ay la dhaceen gaarigii oo qofkii ku jiray uu dhimasho ku dhow yahay ayaa maaragtaayay meeshaasu isku qarxiyey gaarigii markii uu qaxay wuxuu u tegey firarkiisii wuxuu u tegey qaxootigii meesha deganaa dhowr dhaawaca iyo waxaa laga helay laba cunug oo dhimasha laba askarina way ku dhimatay afarna way nooga dhaawacantay ma ahan markii ugu horreysay ee weerar ismiidaaminah lagu soo qaado xarunta golaha shacabka waxaana jirta in afar iyo labaatankii mey ee sanadkan goor barqa ah weerar culus oo lagu soo qaaday xarunta baarlamaanka uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo maanta ka qayb galay kulan ay lahaayeen laamaha ammaanka ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu aysan awood weyn awood u weyn sidii loo ciribtiri lahaa ururka al-shabaab balse ay meesha ka maqan tahay buu yidhi qaabkii arrintaasi ay u samayn lahayd dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa amray in xukuumadda iyo hay-adaha amniga qaabilsan ay si deg dega u soo saaraan xal wax looga qaban karo amniga warbixintan waxaa inoo haysa saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu helisa
kadib kulan munaasabada oo ay joogeen wax ka badan toddoba boqol oo sarkaal oo ka socday laamaha kala duwan ee ciidamada booliiska ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mida golihiisa wasiirada kana dhacday xarunta dugsiga tababarada booliiska ee jenaraal kaahiye ayaa waxaa khudbaddii u ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed waxa uu ku sheegay in waddanka soomaaliya uu ku jiro xaalad amni oo aad u adag dalkeennu wuxuu ku jiraa dagaal adag buu ku jiraa dagaal qaraar buu ku jiraa dagaal dad aan naxariis lahayn ay nagu wadaan ayuu ku jiraa aan isweydiinno waa ayo bartilmaameedka waa naqaanaa dagaal walba dagaal dhul baa lagu kala qabsadaa dagaal ciidamaa isweerara dagaaladii aan naqiinay oo markaa xarumaha meelaha ciidamadu ay degan yihiin ayaa laysku weeraraayo ciidamo iyo hub iyo waxbaa la kala qabsadaa dagaalka nagu socda bartilmaameedka waa qof kasta oo innaga naga mid ah ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh ayaa khudbadiisa kaga hadlay in dowladda ay ka maqan tahay qaabkii ay ku wajihi lahayd dagaalka dowladdiisa ka dhanka ah ee ay wadaan ururka al-shabaab awood baan u leenahay inaan iska dhicinno innagoo hub haysanna oo saraakiil haysanna oo ciidan haysanna oo xukuumad haysanna nimankaas dhagarqabayaasha ah dalkeenna kamaanaan tirtiri waayno laakiin waxaan leeyahay qaabkii baa naga maan qaabkiina waa inaan helnaa oo degdeg u helnaa
dowladdan oo inta badan looga hadlay xaaladda abni ee waddanka soomaaliya ayaa waxaa ka hadlay isna wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka booliiska waxaana ra-iisul wasaare cabdiweli markii dambe khudbadiisa uu ku sheegay inuu ku amrayo wasiirka difaaca inuu qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo amniga waxaan ogahay ilaa iyo xalayto afartii habeennimo kulliba afartii habeennimo waan la joogay saddexdii habeennimo markay dhaaftay waan la joogay ayay shaqaynayeen asaga iyo saraakiil kale inay xal ay la qaybsadaan maskaxda halkan fadhida inay soo saaraan oo lagu dhaqaaqo degdeg lagu dhaqaaqo oo xukuumaddu ay qaadato go'aanno adag ay qaadato oo ku saabsan amniga amarkaas wasiirku waa qabaa waana ka sugaynaa degdeg inuu jawaab noo soo siiyo lianna shaqada isaga ayaa iskale wasiirka koowaad ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo soo hadal qaaday gacanta ay ka doonayaan inay bulshada muqdisho ka geystaan xaaladda amni ayaa waxa uu sheegay in shacabku ay sameeyaan kacdoon ka dhana dhibaatooyinka taagan ee dhinaca ammaanka wuxuuna ugu baaqay kuwooda laga yaabo inay og yihiin ama ay ehel u yihiin dhallinyarada ka tirsan al-shabaab inay kaalin ka qaataan soo sheegidda cidda ay ku arkaan fal wax u dhimaya amniga doorka dadweynaha ninka qoriga sitaa iyo ninka bamka sitaa xero booliis iyo xero militari kama soo baxo kama yimaado xaafaduhu ka soo baxaa oo ka yimaada dad adinka ka mida unbaa wax ka og ama arkaya isagoo howlgelaya ama isagoo sii dhuumanaya arkaya dadweynow maantaita adiga haddaad ka badbaaddo berri kama badbaadayso haddaad ku eegato oo aad tidhaahdo maanta adiga kuma dhicina ka aamuso berrinta kama badbaadayso fursaddan aan uga faa'iidaysto inaan iclaamiyo toddobaadka kacdoonka dadweynaha oo aynu geli doonno haddii alla idmo si aynu cadowga u tusno inaynu isku duubannahay dadweyne iyo xukuumad iyo ciidan aynu isku duubannahay oo aynu diyaar u nahay inaannu iska dhicinno oo dagaalkoodaan iskaga dhicinno hadalka ra-iisul wasaaraha iyo kulanka amniga ayaa waxa uu imaanayaa wakhti magaalada muqdisho ay ka jireen waayadan mawjado qaraxyo iyo dilal bareer ah oo ka dhana xubnaha dowladda kii ugu dambeeyey ayaa saaka waxaa qarax ismiidaamina lagu bartilmaameedsaday xarunta baarlamaanka soomaaliya iyadoo toddobaadkan gudihiisana mudano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo ilaaladiisa lagu dilay magaalada muqdisho mid kalena lagu dhaawacay dadka ka faallooda dhinaca amniga ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkii dowladdu ay ugu magac dartay nabad ku afur uu u muuqdo inuu yahay midaanan ka hirgelin wakhtigan magaalada muqdisho taasi beddelkeedana ay soo xoogeysanayaan xaaladaha amni darre ee ka jira muqdisho
aad baad umahadsan tahay saara oo warbixintaasi noo diyaarisay stuudiyahay ku helisa
waa hagaag dhegaysto waxaa naga xusuusina in muuqaaladaasi qaraxii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka aad ka heli kartaan websaytekeenna v o a somaali dot com haatana hargeysa shaqola-aantu waa mid aad iyo aad caqabad ugu ah dhallinyarada soomaalida ah taasi oo qaar badan oo ka mida ku keenta inay tahriib u hayaamaan dhulal shisheeye hase ahaatee waxaa jira dhallinyaro ku fekeraya sidii ay waxsoo saar u samaysan lahaayeen ugana bixi lahaayeen mushkiladaha shaqola-aaneed maxamuud axmed xuseen waa nin dhallinyaro ah oo goob sidaasi aan uga fogeyn magaalada hargeysa ka sameeyey warshad yar oo soo saarta jayga waxaana la kulantay hodan cali cajabi waxayna ugu horreyntii weydiisay bal waxaa ku dhaliyey shaqadan waxay ku dhaliyey inaan warshad sameeyo jayga soo saarta baahayd aynu qabno shaqa abuurka iyo shubka dhismaha maadaama ay tahay caasimaddu ay dhismaeegu hawli ku socdo dhallinyaraduna ay ka cabanayso inaan bilaa camal ay yihiin in dhallinyaraan camal ka hesho inaan dhaqaale ka helo dhismaha waddankana ay wax ka tarto ayay ku dhalisay waxaad sharaxaad naga siisaa sidaad ku samaysay warshadan karaashka soo saarta iyo halkaad markii horreysay wax ka bilowday horta warshadan shayga soo saarta ee aad aragteen waxa ay aan ka bilaabay iskaraabka etoobiya loo dhoofiyo ayaan inan isu geeyo oo birahaad adaga iyo gawaadhidii milatariga berigii hore inaan ka sameeyo wax manaafacaad leh ayaan igu talagalo waxaa ku jiraba madaafiic xitaa gawaadhidii madaafiic la saari jiray oo shaandhooyinkan oo kale waxaan ka sameeyaba qasharka muxuu aha garaambiiga miyuu hatalow kii shabag ah ayaabaanu dib u kala goyno aanu shaandho ka dhignay waayahay muddo intee leeg ayay kugu qaadatay inaad rakibto oad howlgeliso oo ay warshadani noqoto mid shaqaysa adugu horta saddex bilood baan ku dhameeyey warshadda samaynteeda ilaa bil dambana dhismihii iyo waxiiyo meesha aanu saarayna iyo soo raristeedi iyo kii wiishka waxaa nagu lahaa malaha ruuxaan baa idinla shaqaysay kii noo soo qaaday halkan kumeedaa samay buush marka baashii rinjiyeysan soo qaaday malaha cid kale aad ila samaysuud baasha adugu waa nagaa ku guulaysanay insha allah way shaqaynaysaa imka dhinaca shaqaalahoo kale haddaan wax kaa weydiiyo ka waran dadka shaqada ka hela ee ay shaqaabuur u noqotay adugu dhalinyaro badan baa ka shaqeeya kuwa dhagax u soo rarayo kuwa iyadaba kaga kuwa gura dhagax ku jabiya iyo qolo ka xamaalato si dadbadan uga shaqayso iskargooyinka soo raacdo kolba gaarigii la socda inamadaasi aan ka siiyo mushaqaayadda dhalinyaro badan baa ka shaqaysa dhinaca wax soo saarka oo kale intee in leeg ayay soo saartaa maalintii oo kale qiyaas haddaad noo sheegto maalintii waxay soo saartaa horta inamadu cagaf kuma shaqayno mogta inamada gacantooda kaga shaqeeyo ilaa shan lix iskarogo markay sameeyaan oo noocan shahamboog loo yaqaanaa way ka nastaan oo iska baktiyaan kolba adu markay doonaan ba istaadhaan way shaqaynaysaa laakiin iyadoo inta badan dhinaca bulshada aragti nooceeya ayaad kala kulantay muddadii aad ku guda jirtay hawshan horta bulshadu badanka waxayna hore u arag waxay dhahdaan wax suuro gelaya maaha sida aynu soomaalida ku naqaana ama aynu dhaqanka u lehna waxay dhahdaan dad kaleunbaa wax samayn kara innaga waxma samayn karna ku wareer bay ka odhanayaan laakiin iminka markii aynu arkeen inay midhihii la goosanayo oo ay wixii hirgaleen oo shaqo laga helay oo dhallinyaradii xaafadda iyo qaar gobollada ka yimid ay ka shaqeeyaan waxay dhahaan aad baan ku hambaliyay inaad ku guulaysata arrinkii haddii taageero dhaqaale ama taageero adooda la helana waa laga sii ballaarin karaa insha allah intaan aniga keligii unbaa sameeyey imika haddii cidiga caawiso waan sii kordhin karnaa waan sii karsiinaa maca gobollada dhallinyarada xitaa waxaan doonaya inaan qaar tababaro haddii ay kuwa dhallinyarada gobollada jecel waxaan inay ku shaqeeyaan inaan tayadanba ku tababaro aan idhahdo sidaaya saasaan u sameeyey saasaan u sameyey waxaan laga dhaxlada aniga ayaan jecelahay xitaa maxamuud mar haddii hamigaaga ku hirgalay warshadna aad samaysay bal ka waran dareenkaaga see dhallinyarada kale ee iyaguna waddanka jooga maxaad kula talin lahayd horta dareenkaygu aad iyo aad buu aan ugu faraxsanahay qofku wuxuu qabto hadday u hirgalaan wuu ku farxaa dhallinyarada kale ee reer somalilan waxnu sheegayaa ama soomaaliyeedba inay waddankooda aaminaan oy fikiraan oy intay tahriibiyaan isleeyahay adduunyadunbaa meel kale caalam kale wax yaallaan halkan baa ka dhowo ay ku dhasheene waddankooda waxay ku soo kordhiyaan waa fikiraan caalamkaa hore u marayba marubay caynkeenan haa ina ka darnaayeen way fikireen maskaxdooda iyo muruqoogunbay iskaashadeen waa kuwa ad arkaysa dee iminkana cirka iyo dhulkaba maraya markaa sidaasoo kale si aan inaguna horumar u samayno inaynu bal fikirno oo maskaxdeenna wax laga dhaadhiciyey ama dhallinyaradeenna wax ka dhaadhacsan baan u malaya markaan anugu eego ama waddankan ma lahidinba ama waxba lama samayn karo waxba lama qaban karo dadkan kale wax qabtayba sagaal bay ku dhasheen oo isku mid manahay innaguna saasoo kale waxaan u fikirnan insha allah kula talin lahaa dhallinyarada
maxamuud axmed xuseen ayuu ahaa oo wiil dhallinyaro ah islamarkaasina sameeyey warshad soo saartay jeega wuxuu u warramaya hodan cali cajabi halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo cabdicasiis xuseen cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka martida waxaa marti iigu ah xuseen carab ciise wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya oo haatan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xuseen waxa uu madax u yahay guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya mudane xuseen carab ciise ayaan ka wareysanaya xaaladda amniga ee soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho mudane xuseen carab kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a maadaama tahay madaxii guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliyana maanta la weeraray toddobaadkana xildhibaan soomaaliya u dhintay bal waxaad ku qiimeyn kartid xaaladda amniga ee magaalada muqdisho xilligan la joogo waad mahadsan tahay ramadaan kariim runtii marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiibeeyo marxuumka amiir alxayd oo maalin hore gacanta darani ku dishay magaalada muqdisho wallahi saad sheegtay xaaladda amniga dalkoo dhan runtii wadada dagaal ku jira imika waana adag laakiin xaaladda maanta ka dhacday baarlamaanka waa xaalad aada u tooban bay ahayd saad sheegtayna dee dad badan oo amniga ku shaqalay ama askar lagu dilay magaalada muqdisho dhexdeeda intii imika rabadaanka lagu jiray marka runtii waxay u baahan tahay shaqo adag oo cad iyo laabadana cadcad in laga qaado xagga amniga oo maaragtay isbedel cad oo sax ah oo iyo operation wixii la samayn lahaa oo banaanka yaalla in la qaado lagu qaado idaanaka baarlamaan ahaan shaqada waxa weeyaan oversight iyo inaan ra'yi keenno iyo inaan inaan la xisaabtanno hay-adaha aan ku shaqaynahay waana samaynay taas recommendationkeygii waa gudbinay laakiin weli waxaad moodaa maaragta dhinac kale ka yara liidato waa tahay markii weerarkii koowaad ee baarlamaanku dhacay bishii may siddeed iyo tobanka qof ku dhinteen waxaad sheegtay in guddigiina difaacu aad gudbiseen digniin ku saabsanayd in ay dhici karta in baarlamaanka lasoo weeraro oo digniintiinii aan waxba laga soo qaadin xog ma hayseen ku saabsan weerarkan maanta baarlamaanka lala damacsanaa wallahi de xubinta iyadoo meesha la marayo xog iyo xabad lama baanahay nimanka lala dagaalamay aad wada cadeeyeen dad mowqifkooda iyo waxyaabaha ay sameynayaan xog intaa ka weyna looma baahna waxaa loo baahan yahay diyaar garow iyo kahortag kii baanan weli sugeynaa iyo weliba hal arrimihii hore dhacay in dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo ciddii la horkeeni lahaa weliba ciddii ka mas-uulahayd inay inay ka hortagto oo lala xisaabtano marka runtii ilaa ay taas dhacdana horumar ma dhacayo shacabku runtii meesha uu kalsoonida ku sugaya waa halkaa marka haddii aad talooyinkaasi aad sheegayseen gudbiseen maxaa loo qaadan laayay talooyinkaas maxay kula tahay way ka khaldan yihiin hay-adaha amniga ee soomaaliya wallahi runtii hadda waxa weeyaan ama marka hore la qaadan waa la qaadan laakiin maanta weeye go-aano ad adag ay soo baxaan shacbiga kalsoonida loogu soo celiyo wada shaqeynta shacbigana waa muhiim haddii shacbiga aan kalsoonidiisa la haysanin programka soo keenta kuma soconayo shacabka kalsoonidana wuxuu ku imaanayaa inay magaranaysa dowladnimadu ay qof kasta xaalata saamayso faa'iidadeena uu arko hasa maka ka maqan nimanka markaasay ka faa'iidsanayaan shaqada loo baahan yahay ee laga hortagayo waa soo bandhignay runtii marka waa waa maaragtay dee midaan la yaabanahay marka maaragtay waxaa runtii howlgal saxa arrintaa looga samayn waayey iyo maarata ama dee ama consequence uga iman waayeen mana aha runtii qof iyo laba waxaa loo baahan yahay jinji kor ilaa hoos oo loo helo markaa ka hortag qaran uu samaysmo laakiin xuseen carab ada hadalka ku watee habeecsanaantan iyo waxqabad la-aanta hay-adaha amnigu wax imika bilowday maaha adigu wasiirkii gaashaandhigaad ahayd xilligiinii qaraxyo way dhacayeen mar kastoo qaraxyo dhacaan dowladdu intay isku timaaday ayay ballan qaadayeen inay tallaabo qaadaan cidna wax may samayn marka arrintani waa arrin soo jiitamayso muddo dheer soo socotay saan kuu sheegay horta runtii dambe way kala stage baa lasoo marayay marba way soo hagaagaysay ma maaragtay madaba qolaba way imanaysa waxbay kusii daraysay laakiin waxa weye waa in la gaaraa stage ay waxaan magaranaysaa markaa ama ay istaagaan ama ay aada u yaraadaan ama system oo shaqaynaya oo joogto ah oo markaa cid kastoo loo keeno madax ka noqota ay ay wali karto ayaa loo baahan yahay tii baa weli la gaari laaya taasuna waxay ku imanaysaa iyo shaqaalaha dowladda u fadhin waa inay dad qaran noqdaan oo soomaalida iska dhex arkayso oo ku jirto oo matalayso oo wadaninimo ku shaqaynaya haddayna taasu jirin presarka noocaasi aanu jirin weligeed hagaagi mayso waana la hubaa taas leanna waxa lahuba cadowga wax ka dhex faa'iidaysanaya wuxuu arkaya inaan lasu xidmin marka ka meesha ka maqan waa taa hay-adaha dabadhiskooduna wuxuu ku imanayaa dad tayadeeda le aqoonteeda le wax kasta le level kasta la geeyo maaha kor un iyo hoos iyo inta dhexe meel kasta waa rux waktigeegii waa dhici jiray accidenty laakiin waad ogtahay improvement baa jiray horumar baa jiray haddana maaragtay waxaa la rabaa marka markasta la yimaado in wax lagu sii daro ilaa ay ka gaadho heer baalkii marka ama ay dhammaanayso joogsanayso ama ay aada u yaraanayso laakiin inay sii kordha maaha haddii sii kordha marka waxa weye operationska waxbaa ka sii ah dad badan waxana waa loo baahan yahay marka dad badan waxay soo jeedinayaan mar haddii ay hay-adihii amniga iyo dhammaan hay-adaha arrimahan ku shuqul kale ay arrintan aysan waxban ka qaban karayn inay meesha banneeyaan oo iscasilaan ma kula tahay in la gaaray waktigii tallaabadaasi ay fulin lahaayeen wallahi runtii taasi waa mid iyo horta ku xiran oo ninka mas-uulka de haddoo anu shaqadiisa kasoo bixin runtii doojida wana haboona waa sidaa laakiin dee ragga hogaanka hayaa shaqada kulix ama malihi anigu oversight iyo recommendation baan lagu leeyahay laakiin ogow ma aha amniyo keliya waxaa la rabaa dowladnimadu social services waa qofkii soomaaliga aha muwaadinka ahaa dowladdu waa inay tacliin caafimaad biyo koronto daryeelka waa inay samaysaa markaas waa inay saamaysaa noloshiisa wada shaqaynta markaan soo hadal qaadno adiguna wasiirkii difaacaad ahayd xilligaagiina qaraxyo way dhici jireen siday tahay wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha amniga ee soomaaliya dad badan waxay leeyihin iskuma xirna qolo walba dhinaceeday ordaysa taasaana keenaysa in laga dhex faa'iidaysto marka adigu maxaad ku cabiri kartaa runtii arrintaas waa waa arrin muhiima in laga hadlo leanna waxa weye haddayna hay-adaha saa uda shaqaynin oo xal lahayn xagga maarata isku ajenda ahayn waa laga faa'iidsanaya waa saad sheegtay waana ta ugu weyne ugu muhiimsan in la abaaro ay tahay especially wakhtiyada adag ee dagaalka lagu jiro in la maaragtay lasu keeno hogaanka oo la yidhahdo bal ma garanaysaa sideeben ula dagaalana isku dhowda ayna wax hawlaha aynu wada fulinaa laakiin haddii la kala wada baxsan yahay oo nin kasta goonidu ku shaqaynayo waa laska hor imanaya ninkiiba kala hamin baxaya runtii markaa arrimo badan oo xagga amniga oo in aada dib looga fiirsado ayaa hadda loo baahan yahay runtii maaragtay aad baanu jadwalka uga dambeynaa markaasaan ku sheegay waxaa loo baahan yahay go-aano adag oo shacabka soomaaliyeed ay markaa ay dugsadaan ku seexdaan taliyaha bilayska oo maanta ka hadlayey kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha bilayska oo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiraduna ay ka qayb galeen waxa uu dadka ka codsaday gaar ahaan shacabka muqdisho in ay gacan siiyaan ciidamada ammaanka dadka muqdisho markaad eegtona kalsoonida ay ku qabaan ciidamada ammaanku aad bay u liidataa aad bayna u yar tahay oo waxay dabcan ogyihiin in hay-adihii ammaanka ee soomaaliya aysan ammaankii wax badan ka qaban marka sidey u imanaysaa in shacabku ay ciidankii ammaanka taageeraan haddii iyagii aanay ku kalsoonayn
shacabka aad baa wax loo weydiiyey loo weydiistay oo shaqayn laakiin runtii shaqada annakana waana la rabaa si markaa qofkii ku aasno taasaa ka muhiimsan camal aad qabanayso iyo ficil aad qabanayso ayuu kugu aamini karaa qofka hadalku hadduu barto maaragtay marka dambe waa laga aamin baxaya marka anugu runtii waxaan qabaa focuska iminka inaan saarno sidii program aan u dejin lahayn runtii ay dadku nagu aaminaan laakiin inaanu nidhaahno ma garanaysaa markasta shacabku hanala shaqeeyaan shacabku dadkiisa wuxuu kaa rabaa adiga shaqo iyo hawl iyo wuxuu kaa rabaa inaad tusto inaad siga ilaalinayso daryeelayso awoodeedina aada leedahay marka aan kaa la dhimaano shacabku waana aaminaya waana nala shaqaynaya horena waa usoo aragnay runtii wadashaqaynta noocaasa waa la keeni karaa waana dhici kartaa marka waad ogtahay in kalsooni darro dhinaca shacabkuna ay jirto haddii ay jirto waa mushkila wax wax fulaya ma jiraan saan ku sheegana waxay ku imanaysaa sida kenya ku imanaysaa waxa weeye qofku shacabku arko ina dowladdu markaa isaga daryeelkiisii iyo awood ay u leedahay inay inay badbaadiso dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli oo isna maanta isla munaasabadaasi ciidamada bilayska isugu yimaadeen ka hadlayay wuxuu sheegay in xukuumaddu ay awooddii iyo qalabkiiba hayso ay arrintan wax uga qaban lahayd balse ay meesha ka maqan tahay qaabkii hadalku isticmaale wuxuu yidhi qaabkii ayaa naga maqan marka maxay kula tahay maxaad ku cabiri kartaa arrintaas wallahi waa arrin aada u adag hadii la yidhahdo qaabkii hadday maqan tahay marka waxa waxa weeye ilaalinteeda khatarteeda leedahay waa in imika markaa la dejiyo immediately waxa markaa khatar baa lagu jira waxaa loo baahan yahay markaa in qofka hadduu xataa oon haysan awood lahayn hataa inuu ogaado markaa mowqifkiisa oo xataa ka bilaabo marka runtii hadda saan kuu sheegay sida ugu dhasaha badan inta yara xataa aad haysato saad isugu ilaalin lahayd waa muhiim inaad inaad program u dejisato xataa haddaanaad awood lahayn laakiin in haddii aad ballan qaado in dadkaad ilaalinayso oo aanad awoodi karin waa mushkilad waxa weye waxaa imanaysa untay magaranaysaa markasta aad ku fashilanto ilaalintii waa gartay haddii aan usoo noqdo xuseen carab bartilmaameedka la bartilmaameedsanayo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya toddobaadkan waa kii uu dhintay allahu naxariistee xildhibaan xayd ururka al-shabaabna waxay wacad ku mareen in ay xildhibaanada baarlamaanka mid mid u bartilmaameedsan doonaan arrintan siday idinka idiin saamaysa markaad eegto xilligan mana jirtaa wax tallaabooyin ood qaadeen oo aad kor ugu qaadaysaan amnigiina wallahi daniyo horta ninka waqtigiisii marka gaadho waa soconaya anaku dadkan dalka joogaan xildhibaanadaas baan ogahay runtii waa diman wadaniyiina oo ay ka go-an tahay inay dalka joogaan kuna shaqeeyaan duruufo adag annagoo keliya maaha dalka joogo dhan baa ku jira duruuf aada u adag runtii oo waqti dagaal oo dal dib loo soo dhisayo kulligaa waxaan u badanay dalka inaan ku noqono ka qayb qaadano dibadhiskiisa dhibaatooyinkeeda iyo riskiseeda waa ognahay runtiina de waa ilaalinayna inta inta karaankayga ah laakiin taas maarata nagama joojinaysa runtii inaan ummadayada aan u shaqayno oon duruufahan adaga ee runtii ay ku jirto aan ka saarno leanna waxaan u bahan meesha la maraya meesha soo dambeysay haddaana saarin ummadda soomaaliyeed duruufahan adag runtii waxaa laga yaaba inaanan weligeed dib uga soo noqonin marka waa isaga dhabar dhabar adeegeena meelaan u soconaa ma jirta anagu dalkayga waa kan kanaan kusoo noqonay dal ajanabi anagu maaragtay maaha waa waan tagnay yes waa waxbaan kasoo barnay laakiin dalkayga waan dib kusoo noqonay waxaa jirtay in ilaalo la ballan qaaday la siinayo xildhibaanada baarlamaanka oo miisaaniyadda arrintaasi lagu daray arrintaasi ma suuro gashay dhammaan dhammaan xildhibaanada muqdisho jooga iminka ilaalo ku filan ma haystaan wallahi sunadara weli ma ma ma ma ma ma suuro gelin laakiin de nin kastaaba runtii waa yaqaanaa siduu isu ilaali waa ka shaqeynaya amnigiisa laakiin waa jirtaa mas-uuliyiin ka saaran baarlamaanka iyo guddoonka inay runtii daryaalka lama xildhibaanada iyo mas-uuliyiintaba ninkasta mas-uula waa waa oo dalka maaragtay u shaqeynaya wuu u baahan yahay marka arrintaas aad sheegtay miisaanada weli ma hirgelin laakiin waxaan rajeynaynaa bishani marka bilaabmaysa inay inay inay hirgasho waa tahay yaan qofka matala shacabka xildhibaanka shacabka matala magaca shacabka ku hadla haddii la aaminsiiyo waxa way shacabkii baa la cabudiyey marka runtii daryeelkiisa iyo ilaaladiisa dan waa dan qaran waa waa magaranaysa leen hawl qaran buu haya qofkii waa taa tahay waxaa kasii muhiimsan laakiin runtii environmentkii shacabka soomaaliyeed mafkooda in in in inagooda la ilaaliyo marka lana iyakan la- la dhex degan yahay oo lala joogaa Eh, marka kulli dadka maaragtay in national ah mas- eh, maaragtay loo eego runtii daryeelka iyo iyo iyo securityga marka xildhibaan walba isaga jeebkiisa ka bixinaya ilaaladii ah, ilaalada ilaalinaysa amnigiisa ha hadda ha laakiin insha allah waxaa jira program aan u dejinay oo oo miisaanada ku jirta oo maaragtay uu daryeel ah, kooda ku xiranyahay.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo todobaadkan uu marti iigu ahaa xuseen carab ciise oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya haatanna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya wuxuuna madax u yahay guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
martidaasi mikrofoonka barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinaya cabdicasiis xuseen cismaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington waata sahre cidla nuur oo iyana nala socodsiisa
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim meel kasta oo aad nagala socotaan barnaamijkeenna cawayska washington qodobada aad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil soomaali maraykana oo mar kasta uu xafiis dowladeed ama garoon diyaaradeed uu tago biraha amaba qalabka ammaanka lagu sugaya ay dhammaan wada qayliyaan sababta keentay dib ayaynu ka ogaan waxaa kaloo aad maqli doontaan dalkan maraykanka oo u dabaaldegaya laba boqol iyo siddeed iyo soddon sannadood oo ka soo wareegtay maalintii uu xornimada qaatay sheekadii taxanaha ahayd ee adeegta iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan caawa iyo caweyska laga soo bilaabo jimcihii shalay ilaa axadda berrito waxaa guud ahaan dalkan maraykanka ka socda dabaaldegga maalinta madax bannaanida dalka maraykanka badi shaqooyinka dowladda iyo kuwa gaarka ahiba waa fasax marka laga reebo shaqooyinka ay in la joogaa muhiimka tahay malaayiin qof ayaa gobollada kala duwan ee dalka maraykanka u kala safraya iyaga oo dabaaldegga la qaadanaya eheladooda iyo asxaabtooda waxaanay badi magaalooyinka dalkan maraykanku u tartamayaan qaabka dabaaldeggaasi loo qabanayo iyada oo warbaahinta qaarkood dabaaldeggii xalay ay xuseen magaalooyinku siday ugu kala horreeyeen iyadoo la sheegay in magaalada washington d c ee caasimadda dalka maraykanka oo ahayd magaaladii ugu cajiibsanayd ee xalayto laga xusay dabaaldeggaasi magaalooyinka kale ayaa la sheegay inay ka mid yihiin new york boston philadelphia chicago san diego portland atlantic city oo gobolka new jersey ka tirsan san antonio oo gobolka texas ka tirsan dhammaan magaalooyinkaasi iyo kuwa kale ee maraykankaba waxaa lagu soo bandhigay qalab kala duwan madaafiic iyo blueled kor loo ridayey iyo weliba qaabab kale oo dabaaldeggaasi lagu xusayey haddaba taariikhdan sidii ay ku timid laba boqol iyo siddeed iyo soddon sannadood ka hor iyo dalkan maraykanka waddankii gumaysan jiray waxaa inoo haya haaruun macruuf oo istuudiyaha igu weheliya haaruun sahra waad mahadsan tahay saad u sheegtay afarta juulaay waa maalinta xorriyadda madax bannaanida dalkan maraykanka afarta juulaay marka maxaa loogu dabaaldegaa wey waa markii waddankan
oo xornimadiisa ka qaaday.
xornimadiisa ka qaatay dalka britain Waa tan.
intuusan xornimada qaadan wadankan laftigiisa waa lagu dagaalami jiray oo ingiriiska iyo faransiiska ayaa ku dagaalami jiray Waa britain laba- iyo faransiiska ayaa ku dagaalami jiray laba gumaysto waaweyn baa ku dagaalami jiray laba boqol soddon iyo sideed sano ka hor weeye markii uu madax banaanida ka qaatay britain marka markaas een, inta madax banaanida ka qaadanaysa diyaarka ahayd ee ku jirtay gacanta ingiriiska saddex iyo toban gobol bay ahaayeen Mhm.
saddex iyo tobankaa gobol ayaa ka qaatay marka waxaa la bilaabay maalintan marka loo dabaaldegayo in loogu- lagu xu- lagu maamuuso munaasabado kala duwan waxaa la ridaa madaafiic baa la ridaa Mhm.
ilaa hadda waxaa la ridaa saddex iyo tobankii madfac ee loo riday mid walba oo ka tirsan saddex iyo tobankaa gobol waxaa kaloo la ciyaaraa hawada loo ganaa blue light een, oo maarata habeenkaasoo dhan meelo kala duwan oo wadanka een, waxaa kaloo lagu xusaa een, dabaaldegyo waa lasoo baxaa carwooyin een, cunto ayaa banaanka lagu cunaa riwaayado ciyaaro sidoo kale ciyaartan baseballka la yidhaah Mhm.
ayaa la ciyaaraa marka wa- siyaabo kala duwan baa loo xusaa maalmahaasna de holiday baa lagu jiraa markaa dadkii qoysaskiibaa isku yimaada eheladii iyo asxaabtiibaa isbooqda safaradu way badan yihiin sidaasi oo kale ee wiigan soo sidaa maha harun waa sax weeyaan waa saad u sheegtay sidaad arkaysay dad fara badan baa hadda markaan stuudiyaa soo gelinay banaanka joogay Mhm.
dadkaas waxay u socdeen fagaarahan qaranka national mall la yidhaah oo isku xira oo weyna isku xira aqal koongareeska iyo taaladii abraham lincoln abraham lincolnna mar kale aynu ka hadli doonaa wuxuu ahaa madaxweynihii konton sano kadib markay maraykanku madax banaanida ka qaateen ingiriiska Mhm.
ayuu madaxweyne wadanka noqdo ninkii wuxuu ahaa joojiyey adoonsiga ama mamnuucay Waa tan.
Een, marka fagaarahaasaa la isugu tegayaa waa la ciyaarayaa riwaayadaa la fiirsanayaa heesaa la dhegaysanayaa kabacdina waxaa lagu soo gebagabeynayaa blue lightkaas hawada loo ganayo aad iyo aad waxaa xiise leh sahre halkaasaan kugu dare markii lagu dhawaaqayay madax banaanida wadankan uu ka qaatay raggii madax banaanida usoo halgamay qaar markii dambe madaxweyneyaal noqday baa ka mid ahaa nin la dhihi jiray eh, thomas jefferson iyo nin kaloo la dhihi jiray john adams Mhm.
labadooda waxay ka mid ahayn waxay ahaayeen dhab ahaan labada nin ee keliya ee siyaasiyiintii saxeexday raggii wadankan usoo halgamay saxeexay maxaan ku idhahdaa cahdiga ay madax banaanida ku qaateen ee markii dambena madaxweyne noqday waxaa la yaab leh isku maalin bay dhinteen weliba isku maalin maalintaas waxay ahayd afartii juulaay kun iyo sideed boqol labaatan iyo lixdii waa konton sano kadib markii ay xornimada qaateen labaduba waxaa laba haliyey oo gobonimo doonka wadankan aada ugu soo dagaalama aad iyo aad madaxweyneyaasha wadanka soo marayna madaxweynihii soddonaad Mhm.
nin la dhihi jiray calvin college Mhm.
madaxweynaha keliya ee afarta juulaay dhashay isaga ayuu ahaa
marka dhalashadiisii iyo dhalashadii wadanka isku beegmeed ayaa isku beegnayd aad iyo aad dee ninka maalin xorriyad loo dabaaldegayo qofka dhasho soomaaliya maxaa la yidhahdaa
magacyo badan bay leeyihin dabcan anuu gabdhahaan aqaana xorriyaa la yidhahda
wiilashana wiilashana wax- waxa we- waxaan u malaynayaa inuu yahay maxaan ku idhahdaa een, xarbi
soomaalida imika wada xarmi midhan bay dhashaa intii dagaaladu socdeenba waa gartay waan gartay marka saddex iyo toban gobol ayaynu sheegnay inay iyagu ahaayeen saddexdii iyo tobankii gobol ee ugu horreeyey ee dalkan maraykanka ee xornimada qaatay ee ka mid noqday united states of america oo madax bannaan goormuu markaa dhacay dagaalkii sokeeye ee intii wadankani xornimada haystay isaguna dhacay madax banaanida horta mar walba y- eh, waxaa samaysmay union waxa la yidhaahdo waa halkaan hadda kala soconno united states of america halkay ka soo baxday weeyaan marka m- gobolladii kale ee maraykanka ayaa kusoo biiray gobollada madax banaanida qaatay maraykanku waa sii xoogeystay midnimadoodii laakiin een, maxaan ku idhahdaa waxa dhacday kun iyo sagaal boqol kun iyo sideed boqol lixdan iyo kowdii in toddoba gobol oo koonfurta ku yaalla oo markii dambena koob iyo toban noqday ay ka baxeen een, midowgii maraykanka oo ay dhaheen gooni baan u istaagaynaa een, waxay isku magacaabeen confederate states marka arrintuna waxay salka ku haysay ka bixitaankooda midowgu wuxuu salka ku hayay een, arrintii addoonsiga iyagu waxay rabeen addoonsiga in lasii wado madaxweynihii xilligaas ee maraykanka ka talinaya abraham lincoln ninkaan hore usoo xusnay wuxuu rabay addoonsiga in lasoo afjaro marka maxaan ku idhahdaa dagaal sokeeye ah ayaa socday ayaa dhacay kun iyo sideed boqol iyo lixdan iyo kowdii ilaa kun iyo sideed boqol iyo ilaa kun iyo sideed boqol iyo lixdan iyo shantii dagaalkaa sokeeye afartaas u socday boqolaal kun oo qof baa ku dhimatay ilaa lix boqol oo kun baa ku dhintay dagaal aada u qaraar buu ahaa oo maraykanka maaragtay aada laysugu baaba-ay Mhm.
goboladii waqooyiga ama unionka iyo goboladii koonfurta ee confederatka dagaaladaasi waa dagaalo aad waxay ahayn dagaalo sokeeya
kuwa hagaag dhegaystayaal ramadaan kariim baanu mar kale idin leenahay haatanna aynu eegno caqabadaha ay la kulmaan dadka soomaaliyeed ee waxyeelladu ka soo gaadhay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay bilo geelle waa nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo ku nool dalkan maraykanka bilo wuxuu ii sheegay in horraantii sagaashamaadkii isagoo aad u da'yar madfac ku soo dhacay gurigooda agtiisa kadibna madficii halkaasi ku dhacay firirkiisii uu jidhkiisa ka galay meelo tiro badan inkastoo uu ii sheegay inaanu haatan wax dhibaataa caafimaadkiisa ka dareemin haddana mar kasta oo uu soo joogsado goob ammaanka lagu sugayo ama eerbood ha ahaato ama xafiis ha ahaatee dhammaan biraha halkaasi yaallaa way qayliyaan sidii meesha hub lala soo galay oo kale bilo geelle oo aan xalayto khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaan ugu horreyn weydiiyey bal sheekadaasi inuu noo faahfaahiyo Ah, walaal saare horta aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay barnaamijkana caawa aad igu soo dhaweysay saare way jirtaa een, arrintaas iyada ah haya Een, sanadkiina adigu sagaal ama sideed jeer baan baxaa ood safartaa Faami- aan safraa alle maxaa kuu dhib yarayay haye Een, ama familiga inaan safro ama si kayaabo kaloo business iyo waxbaan isaga safraa haye Een, waxaa jirtay 2001kii xilligii een, de- ah, december 11 anigana tigid baa wuxuu ii go-naa waniga bisha labaatanka bisha ha waa taha oo jarmal baan u socday dalkan aad loo adkeeyey wixii ka waa kii dambeeyey.
shilku dhacay ee koob iyo tobankii sebtembar ha waa taha Een, waxaan ka baxay minneapolis transit baan waxaan ku ahaa new york waa taha marka waxaa dhacday een, waad garanaysaa dee qofka markuu dhoofayo wuxuu marayaa meelay screamka ahaa oo isaga baaraysay oo iyo qaybtii kale oo boorsada ma garanaysaa iyadina ay maraysay anigu markii aan boorsadii iyo wixii oo dhan diray baan soo maray qaybtii aniga aan marayay ma garanaysaa waa taha adiga lagugu baadhayay ha waa taha
bahalkii baa igu qayliyey mashiinkii mashiinkii markuu qayliyey baa waxaa la yidhi dib u laabo waa taha dhar badan iyo waxaa jirtana male dee gaba sandal iyo waxaan wataa surwaal jeans iyo fanaanad keliya waa taha
mashiinkii markuu qayliyey baa la yidhi mar labaad soo mar waa taha qayladii hore mid ka qaylo badan buu qayliyey markii labaad
waa taha
waxaa la yidhi warniyaho bilow see wax wadaa bal ukaagin nin baa marka securid meesha joogo securidkii baa i qabtay qoliyii xataa iga dambeeyey baa cabsi gashay waa oo taha dee soomaalidu xoogaa timbaraad moodaa inuu nisaaran yahay mugta Mhm.
securitykii wix baa ii yimi een, niman baa i wada qayb hoose i geeyeen haye kadib waxaa bilaabatay een, inay bahal yaroo gacanta ay ku wataan ay kugu baadhaan ha waa taha meelsha ay iga saaraanba waa qaylisaa waa taha daanka ugu darneedee daanka xataa laftigiisaa qaylayay waa taha markaas yidhaahda eh waxba kuma jiraan way garatay dharkii bay kaa saar
ha afkii way kala qaadi jiraan markuu daanka qayliyey ha waxba kuma jiraan waa taha Een, waan isku wareernay adoo diyaaraddii ka haray oo afar saacda meeshii ugu haysteen meeshii birta lagaa saaraaba way qaylisaa ha jirkii un meel walba is- baashi waa qaylisaa waa taha Een, markii diyaaraddii ka haray muddo afar saacadood bay meeshii ugu haysteen Een, waagii dambena dee dhibaatadaas way iska socotay muddo igu socotay waa taha markii wax iga waayeen bay yidhaahdeen bax marka adigu diyaaraddii waan ka haray next week oo kala baxay waa taha Een, marmar bay xataa igu dhacdaa yacni inaan diyaaradba aan raacin oo aan dhulka iska maro waa taha xilligaas wixii ka dambeeyey mar walba dee waxa kugu qaylinaya birahan lagu taabsiinayo Ha, Iyo kuwan baad electricity marayso.
af- waata ee marka meelaha kale ee xafiisyada markaad gasho iyagana hawshaasoo kale ma kugu dhacdaa oo marka mar kasta oo aad security check aad maraysid miyay kula Ah.
kulantaa mise waa erboodyada uun maya way dhacdaa Een, sida een, meelaha maaragtay ee xafiisyada dowladda ay leedahay oo kale oo Waa- isku baaro Mhm.
way dhacdaa maxkamadahoo kale markaan garaayo Een, way way way qaylisaa baashu
waa tahay Een, Een, inta waxyaa- badan waan gartay bile dee waxaynu ka warhaynaa baashaasi waxay qaylisaa qofku markuu bir ama wax shayga uu xidhan yahay ama dharkiisa ha ku jirto ama jeebka ha ku wato ama suunkiisa ha noqoto ee adiga maxaa marka jidhkaagii oo caadiya oo aanad dhar gashanayn ay mar walba kuugu qaylinaysaa bal waxaad xidhantay iskaba dhaafe maxaa arrintaa keenay bile dee waxa keenay sahroy waxa weeyaan een, baashii jirkii bay ku jirtaa ma jirhkaagay biro ku jiraan jirkii bay ku jirtaa oo firir waxaa jiray anoo yar galay oo qoryahan waaweyn madaafiicda ay dhahan hahaa baa wuxuu ku dhacay meel nagu dow waa taa firarkii baa ay galay oo dee maaqaan wuxuu ku jiraa baan umalay ilaa daanka ku jiraa baadiga kale iska badaayo ilaa iyo daanka buu ma fadhiyaa.
jirhkaago dhan bay firadhyadii wada galeen baadigu ku jiraa walaal waan gartay bile marka ee iminka maraykankaad joogtaa muddaba waad ku nooleed firadhyadii dagaaladu markay waddankii ka bilowdeen kugu dhacay ee jirhkaaga galay maxaad iskaga saari weyday intaad maraykanka joogto Ah, waa arrin waa su-aal wanaagsan walaal Een, qorshahayga wuxuu ahaa mhm een, markii dowladda soomaaliyeed dhalato oo ay dowladda soomaaliyeed hadda maasha allah way noo dhalatay Een, inkastoo iska tabar yar tahay markay soomaaliya meel walba gaadho oo ay cagaheeda ku fadhiisato waa Mhm.
qorshe aniga ii degsan ahaa inaan waxaan iska daadiyo waa tahay intaa ka horeysa ee waddankaagiiba burbursan yayay adna aad birahaaga iska wadatid barahayga aan iska wato waaday laakiin bile wax xanuuna iyo wax dhiba ma kugu hayaan maya wax xanuun iguma hayaa mid baa jirta oo daanka iiga jirta oo tii aan kuu sheegayay markay yidhaahdeen kala qaad afka haha taasaa moodaa xoogaa yar in mataqaanaa markuu daanka marmar ee xan- xanuun yar aan ka dareema waa tahay sidii unbaad mar kastood safartana erboodka isla kadeedan tihiin maya hadda xilli waxaa jirtay muddo aan isku wareersanayn laakiin een, wixii ka dambeeyey een, way ogaadeen in arrintan ay tahay yacni sirir jirkayga ku jiro marka way iska Marka, kaa daayeen system systemka waxay ii geliyeen magaceyga iyo dhalashadeeda geliyeen anytime hadda aan flight gareenayo waxaa ku qoran tigidka waxay ku qoraan qalin yar oo aada moodo inuu yahay orange oo ay leeyihiin ninkaa waxba ha ka shakiyina waxma watee ha waaba in full information waxaan yaroo oranjigan wato
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka cawayska washington haatanna aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto halkii inooga sii ambaqaada
gaashaanlihii markuu inta taa dhammaystay welina ay xabsiga ugu wada jiraan buu u yeedhay takhtarkii si kastaba waxbaa loo weydiiyey lagana waa wax war ah takhtarkii intuu isqaafshay buu iska dhigay qof yaabano waxa lagu haysto aan sinaba u garanayn inkastuu yaro tuhmay maryanta dhaawac ah iyo shaqooyinkeedii gaashaanlihii inta qortay waxay ku hadleen si hadhow haddii wax iskhilaafsani dhacaan oo uga miirto runta buu xabsigoodii u wada dhaafay dhowr beri baan laysla hadal waxaana la baxnaaniyey maryan oo takhtar fiican oo ay mahadisay cisbitaalkii dambe ka heshay waxay heshay baan iyo baxnaano gaashaanlaha iyo ciidamadiisu si fiican bay uga warqabeen maryan cuntayba u qoreen kadib markay ogaadeen inaan cid u timaadaba jirin takhaatiirtu sidoo kale gacanta heshay waa mid ayan sinaba u sugayn barwaaqoy kow baraarow laba galabtii dambe ayaa gaashaanlihii loo sheegay in hadduu doono uu waraysan karo hadduu doonana laba bixi karo takhaatiirtu waxay u qabeen inay wax isu yihiin walowba lala socodsiiyey arrinteeda qaar isla galabtiibaa inta saldhiggii la keenay laga qoray waxay warhaysay ee ku saabsanaa dilisteeda kama ay sheekeen siday reerka u soo ceersheen waxay ka sheekaysay oo keliya sidii tuugadu u heshay una dhici maagtay midiyuhu siday ugu dhaceen iyo wixii la xiriiray gaashaanlihii baa inta mar un mid ag taagnaa u iljabiyey yidhi war bal adigu shaah iyo wax la kaalay qolka markaa waxaa ku jiray isaga iyo maryan markaas ayuu weydiiyey adiga maryan soomaadan ahayn waxaan ku weydiinayaa takhtar miyaa jira aad godob kala qabtaan ood isnacab tihiin ma anigu garan maayo alla mid baa jira mar dembi iga galay ha yeeshee taasi waa qiso dheer oo u baahan waqti iyo fadhi badan maryan baa tiri haa gartay iska daa gaashaanlihii baa yidhi waxaa soo galay kii shaaha doonay oo inta soo waayey faramaran mar alla markuu soo galayba dib baa haddana loo celiyey maxaad naga soo doonaysaa mar haddaadan shaaha wadin gaashaanlihii baa ku canaantay gaashaanlihii markuu dib u celiyey ninkii kale buu su-aalihii sii watay waxaan kaloo ku weydiinayaa miyaynan suuragal ahayn inaad haddaba noo dhammaysid sheekadaa dheere aad haysid si adiguna wax kuugu qabsamaan ilaan waad aragtaayo waaba dantaadee mise anigaad iga cabsanaysaa allay lehe maye kaa cabsan maayo kolley iyo kolley waan kaaga sheekayn doonaa sheekadaa iyada ah maad mar kale inooga dhigtid maryan baa tidhi gaashaanlihii baa inta u garaabay maryan yidhi sibaad u ilxun tahaye waa sidee ma xanuun baa ku haya xanuun baa inta i haya waxaan ka baqayaa inaan meeshaba ku dhalo inkastoonan horay u dhali jirin haddana waan baqayaa oo sibaa caloosha la ii rogayaaye ma waxbaad ka qabtaa haddaad cisbital i geysid maryan baa codsatay gaashaanlihii baa baabuurkiisii degdeg ula soo cararay wuu la sii booday haddiiba cisbital buu geeyey waa loo fiirshay waxaa la caddeeyey inayan hadda iyo baryahanba dhalayn dib buu u soo laabamaagay cabbaar markuu soo soconayey wuxuu is yidhi maxaad saldhigga kala doonaysaa maad meelay jiifsata geysid intuu la sii cararay buu gabar walaashii oo xaas ah gurigeeda geeyey aad buu ugu ballamiyey iyo in si fiican loo xanaaneeyo walaashii intuu faqiyey wuu ku amray inayan waxba weydiin ay dhibsato ama lays odhan karo way dhibsan kartaa gaar ahaan xagga uurkeeda gaashaanluhu wuu iska gartay in uurkaasi uu ahaa ilmo aan sharciyaysnayn waana ka mid arrimaha uu doonayo inuu salkooda soo taabto haddiiba wakhtigu ku simo maryan waxay aad u mahdisay martigelintay ka heshay gurigii la geeyey intay nasatay oo cunto iyo xanaano suuban heshay bayba iska jeclaysatay halkaa subaxdii dambe baa maryan inta la soo kaxeeyey waxaa la keenay saldhiggii oo inta kii isku meel la soo wada fariisiiyey la weydiiyey oo keliya inay taqaan markaasay tiri waa aqaan tuugtii baa iyana mid mid loo hor keenay oo la weydiiyey inay taqaan markaasay sheegtay siday ula kulantay iyo waxay yeeleen iyaga takhtarka iyo tuugta midna waxba lama weydiine mid waliba marka wejigiisa maryan la tuso oo ay ku caddayso baa dib loogu celinayay qolkii laga soo saaray kiiskii oo isi sii qoraya ayaa habeenkii dambe waxaa geeriyooday mid tuugtii ka mid ahaa cid inta gacan u geysatay markaa waxyeelaysay ma jirin ha yeeshee silic iyo saxariir uu horay u qabay iyo tan hadda ugu sii darsantay baa caleentiisii riday subaxii baa lala kala cararay markii la baarayna waa la soo duugay duugta markii laga soo noqday ayaa laysweydiiyey ama laysla gartay in dacwada la qaado dabadeedna dhan uun arrinta loo rido gaashaanlihii baa isku qoray inuu galo arrintaa ilaa maxkamadna uu u raaco isagoo maryan u doodaya inuu baarana aad u doonayay maryan iyo danaheeda wixii jiray warar oo dhan buu inta isku dubaritay oo faylkiisii ku qaatay wuxuu la aaday abuukaate qareen uu isaga inta lacag siiyey raba inuu la gala arrinta gaashaanluhu yare wax soo xanxansay ha yeeshee war buuxa weli ma hayo qareenkii baa dalbaday inuu arrinta sal iyo baarba u ogaado si uu u fahmo waxa meesha jira iyo dabka shidanba maryan qareenkii bay u warantay markaas ayuu gaashaanlihii weydiistay inuu soo xiro cabdigii isagu waxaan oo dhan sababta u ahaaye dembiilaha koowaad ahaa si hadhow isaga iyo takhtarkaba dembiga ay leeyihiin loogu qaado gaashaanlihii waxba ma daahine tilmaantii maryan intuu qaatay buu cabdi in la soo xiro amar ku bixiy
todobaadka dambe ayaynu dhegaystayaal halkaasi kasii ambaqaaday haddii allah awooddali ogolaado inta ka horraysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ramadaan
kariim axmado adigoo ka maqan dunidani muggeeda mawla kugu qoray towraad meerisyada injiileed musiyaciisa dadkoodii madal uga sheege muslima goortuu nagaash maqlay mucjisaadaade dhagahaddad musmaarka awdaan maqlin warkaage mushcarad markii aad u timid asaartii madiine warkubadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maarmo madxigiisa igu mudan warkubadii nabigeena igu maran buraaqoodo amatiisa iga maran kama maarmo madxigiisa igu mudan carshiga mudan baa ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii mugdhaqo isbedel muuqda muxamed dhacay dhalashadade maxaa nuuriyo iftiisamadii ma siiyey dhagahaddad musmaalka awdaan maqli warkage mushcarad markii aad u timid asaartii madine kuxuqadii nabigeena igu maran muaqoodo amatiisa iga maran malaa'igta dhammaan maarajan ogto mawjada irariyo idhay maayada ka baqdo min baytilmacmuur ilaa maka marinka joogto mustafe awga tamjidku mashquulsanayde dhagahadan musmaarka awdaan maqli warkage mushxarad markiyaa u timid asaartii madine waa hagaag sahre cidla nuur iyo barnaamijkaasi caweyska washington intaasi aynu kaga gudubna qodobadii wararkayga ugu waaweynaa haddaan dib ugu noqdo ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay kadib markii qarax baabuur uu ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka soomaaliya booliiska ayaa sheegay in qaraxaas uu ka dhacay meel ku dhow albaabka aqalka baarlamaanka kadib markii ay ilaaladu rasaas ku fureen baabuurkaasi kana hor istaageen in uu gaaro bartilmaameedkiisii dhinaca kale dadka dhintay waxaa ku jira qaar ka tirsan ilaalada xarunta baarlamaanka iyo laba caruura oo ka mid ahaa barakacyaasha degan xarunta sayidka ee ku dhow baarlamaanka ururka al-shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi mas-uuliyadiisa dhinaca kalena waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay laba askari oo ka mid ahaa ciidamada nabad sugidda wadooyinka oo ka howlgelaya degmada waaberi gaar ahaana afisiyone oo ku dhow iskuul bolisiya kadib markii ay rasaas ku fureen dabley ku socday baabuur yar sidoo kalena waxaa degmada wadajir lagu dilay qof kale oo ka mid ahaa dadkii ku shaqaysanayay gawaarida tagaasida ee halkaasi ka dhowaa dhanka wararka caalamka haddii aynu eegnana madaxweynaha ukrein bedro barashonko ayaa waxa uu amray in ciidamada dalkiisa ay ka tagaan ka taagaan calanka ukrein magaalada la yiraahdo sloyanix oo ku taala bariga ukrein kadib markii magaaladaasi ay qabsadeen ciidamada dowladda barta uu internetka ku leeyahay madaxweynaha ayaa waxa uu ku sheegay maanta oo sabtiya in goobihii ay ku xooganaayeen gooni isutaaga kacdoondoonka ee la jiray ruushka oo ay qabsadeen bishii abril haatan ay gacanta ugu jiraan dhulkaasi oo dhan dowladda kadib markii sida uu sheegay fallaagadu ay ka carareen weerar xooggan oo ay ciidamada dowladda ku qaadeen halkaasi guud ahaanna idaacaddayadii habeennimo waa naga intaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno berrita lixda iyo bar afrikada bare xaggiinna anigoo sahre cabdi axmeda iyo maxamed colaad xasan iyo dhammaanba v o a waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.